iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee matayos masaalka ku saabsan beerrayga maalintaas ciise ayaa guriga ka baxay oo fadhiistay badda agteeda oo waxaa u soo ururay dad fara badan sidaa darteed doonni ayuu fuulay oo fadhiistay dadkii badnaa oo dhammuna xeebtay taagnaayeen markaasuu wax badan masaallo ugu sheegay isagoo leh beerrey baa baxay inuu wax beero oo intuu beerayey qaar baa jidka geestiisa ku dhacay kolkaasaa shimbiro yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen waayo carradu hoos uma dheerayn laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhaceen qodxan qodxantiina waa soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo ay midho dhaleen mid boqol midna lixdan midna soddon kan dhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo sida loo isticmaalo masaalada markaasaa xertii u timid oo ku tidhi maxaad masaallo ugula hadashaa wuxuu u jawaabay uu ku yidhi idinka waa laydiin siiyaa inaad wax qarsoon ee boqortooyada jannada garataan kuwaase lama siiyo waayo ku alla kii wax haysta waa la siin doonaa waana loo badin doonaa kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wuxuu haysto sidaa darteed ayaan masaallo ugula hadlaa waayo iyagoo arkaya ma arkaan oo iyagoo maqlaya ma maqlaan mana gartaan iyagay u noqotay wax sheegidda isayos iyagoo leh maqal baad ku maqli doontaan mana garan doontaan idinkoo arkaya wax baad arki doontaan idinmana dhaadhici doonto waayo dadkan qalbigoodu waa qallabsanaaday oo dhib bay dhegahooda wax ugu maqlaan indhahoodana way isku qabtaan si aanay indhaha wax ugu arkin oo dhegaha wax ugu maqlin oo qalbiga wax ugu garan si aanay u soo noqon oo aanan u bogsiin laakiin waxaa barakadaysan indhihiinna waayo wax bay arkaan iyo dhegihiinna waayo wax bay maqlaan runtii waxaan idinku leeyahay nebiyo badan iyo niman xaq ah ayaa doonaya inay arkaan waxaad aragtaan mana arkin iyo inay maqlaan waxaad maqashaan mana maqlin micnaynta masaalka beerrayga haddaba maqla masaalkii beerrayga mid kasta oo hadalka boqortooyada maqla oo aan garan waxaa u yimaada kan sharka leh oo ka dhifta wixii qalbigiisa lagu beeray waa kan kii jidka geestiisa lagu beeray oo kii meelaha dhagaxa lagu beeray waa kan hadalka maqla oo kolkiiba farxad ku qaata xididse isagu ma laha laakiin wakhti yar buu sii jiraa oo goortii dhib ama silic ugu dhaco hadalka aawadiis markiiba waa ka xumaadaa kii qodxanta lagu dhex beerayna waa kan hadalka maqla oo ka welwelidda dunidan iyo sasabidda masaalka ayaa hadalka ceejiya oo wuxuu noqdaa midho la'aan kii dhulka wanaagsan lagu beeray waa kan hadalka maqla oo garta oo isagu waa kan midho dhala mid boqol midna lixdan midna soddon masaalka ku saabsan gocondhada masaal kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiiyaa nin beertiisa abuur wanaagsan ku abuuray laakiin waxaa yimid cadowgiisa intii dadku hurday oo wuxuu sarreenka kaga dhex abuuray gocondho markaasuu tegey laakiin markii geedkuu soo baxay oo uu midho dhalay markaasaa gocondhadii soo muuqatay kolkaasaa odayga reerka addoommadiisu u yimaadeen oo ku yidhaahdeen sayidow miyaanad abuur wanaagsan beertaada ku abuurin xaggee haddaba gocondhadu uga timid wuxuu ku yidhi nin cadow ah ayaa waxaan sameeyey addoommadii waxay ku yidhaahdeen ma waxaad doonaysaa haddaba inaannu tagno oo ururinno wuxuuse ku yidhi maya waaba intaasoo oo goortaad gocodhada ururisaan aad sarreenka la rurujisaan labadoodu ha isla baxaan ilaa beergoyska oo wakhtiga beergoyska waxaan kuwa gooya ku odhanayaa horta waxaad ururisaan gocondhadii oo xidhmo xidhmo isugu xidha in la gubo laakiin sarreenka ku soo ururiya maqasinkayga masaalka ku saabsan iniin qardal ah iyo masaalka ku saabsan khamiir masaal kale ayuu u saaray oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxay u eg tahay iniin qardal tan uu nin qaaday oo beertiisa ku beeray taas waa ka wada yar tahay iniinaha oo dhan laakiin goortay weynaato way ka wada weyn tahay dhalatada oo dhan oo waxay noqotaa geed dheer si ay shimbiraha cirka u yimaadaan oo laamaheeda ugu degaan masaal kale ayuu kula hadlay boqortooyada jannada waxay u eg tahay khamiir kan naagi intay qaadday ay saddex qiyaasood oo bur ah ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen waxaan oo dhan ayaa ciise masaallo kula hadlay dadkii badnaa oo masaalla'aan kulamo uu hadlin iyaga si ay u noqoto wixii nebiga lagaga dhex hadlay isagoo leh afkayga waxaan ku furayaa masaallo oo wax qarsoonna tan iyo aasaaskii dunida ayaan ku dhawaaqayaa micnaynta masaalka gocondhada ku saabsan markaasuu dadkii badnaa ka tegay oo guriga galay xertiisii ayaa u timid oo waxay ku yidhaahdeen noocaddee masaalkii gocondhadii beerta markaasuu u jawaabay oo ku yidhi kii abuur wanaagsan abuuray waa wiilka aadanaha beertuna waa dunida abuurka wanaagsanna waa wiilasha boqortooyada gocondhadiina waa wiilasha kan sharka leh oo cadowga abuurayna waa ibliiska beergoyskuna waa dhammaadka wakhtigii dunida kuwa gooyaana waa malaa'igo haddaba sidii gocondhadii loo ururiyey oo dab loogu gubay sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu wiilka aadanaha ayaa malaa'igihiisa diri doona oo waxay boqortooyadiisa ka ururin doonaan wax kasta oo xumeeya iyo kuwa dembiga fala oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jiririqsi markaasaa kuwa xaqa ah ku dhalaali doonaan boqortooyada aabbahood sida qorraxdu u dhalaalayso kan dhegalahu ha maqlo masaalka ku saabsan maalka iyo luulka iyo shabagga boqortooyada jannadu waxay u eg tahay maal biir ku qarsoon ka nin intuu helay qarsaday oo farxad aawadeed ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan iibiyey oo beertaas iibsaday haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay bayac mushtari luul wanaagsan doonaya goortuu xabbad luul ah oo ganac weyn helay ayuu baxay oo wuxuu lahaa oo dhan ayuu iibiyey oo iibsaday haddana boqortooyada jannadu waxay u eg tahay shabag badda lagu tuuray oo cayn walba lagu ururiyey kan markuu buuxsamay ay nimanku xeebta ku soo jiideen wayna fadhiisteen oo kuwii wanaagsanaa weelal bay ku ururiyeen kuwii xumaana way tuureen sidaasay ahaan doontaa dhammaadka wakhtiga dunidu malaa'iguhu way soo bixi doonaan oo waxay kuway sharka leh ka dhex sooci doonaan kuwa xaqa ah oo waxay ku tuuri doonaan foornada dabka halkaa waxaa jiri doonta baroor iyo ilkajiririqsi waxyaalahan oo dhan ma garateen waxay ku yidhaahdeen haa markaasuu wuxuu ku yidhi sidaa darteed mid kasta oo culimmada ka mid ah oo xor looga dhigay boqortooyada jannada wuxuu u eg yahay nin reer odaygiis ah oo masaalkii ka soo saara wax cusub iyo wax duug ah ciise waa laga celiyey nasaret kolkii ciise masaaladan dhammeeyey ayuu halkaas ka tegey oo markuu waddankiisa yimid ayuu sunagoogooda wax ku baray sidaa darteed way yaabeen oo yidhaahdeen ninkanu xaggee buu ka helay xigmaddan iyo shuqulladan xoogga leh kanu miyaannu ahayn wiilkii nijaarka miyaan hooyadiis la odhan maryan walaalihiisna yacquub iyo yoose iyo simon iyo yudas gabdhihii walaalihiis ahaana miyaanay inala wada joogin haddaba kanu xaggee buu waxyaalahan oo dhan ka helay wayna ka xumaadeen laakiin ciise wuxuu ku yidhi nebi murwad la' ma jiro waddankiisa iyo gurigiisa dhexdooda ma ahe halkaas shuqullo badan oo xoog leh kuma samayn rumaysad la'aantooda aawadeed